barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin labiytobanka bisha nofembar sanadka labakunsideeditobanidaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan guaa jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay
qodobada aad idaacadayda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgelisay xarun lagu kaydiyo dhiigga
markaan isku imaanay tashanay dhakhaatiirteenna u fadhiisanay arrinka blad banki waayo uu waddankeen u yeelan waayey blad banki waxaan isku taxluujinay inaan soo nooleyno adeegii keedka dhiigga ee soomaaliya saasaan ugu kaliftay inaan isku imaano aan arrinkan ka dhabayno waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhakhaatiir si bilaasha indhaha ugu fiiqay dhallinyaro ku dhaqan gobolka awdal
heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid a anoo odanay ku heli kara habboonay anoo ku hanan kara induu maanigow hawoon karaa
heesaasi iyo qodobo kale oo ciyaarihay ku jiraan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida dabka ka kacay californiya axaddii ayaa yeeshay weji kale iyadoo uu sabay dhimasho badan waxaana dabkaasi sii kicinaya dabeelo xooggan oo jira dhimashada ayaa hadda gaartay kow iyo soddon ruux waxaana loo badinaya in intaasi ay kasii badato sarkaal boliisa oo ka howlgala waqooyiga californiya oo dabka ka kacay ayaa sheegay inay jiraan laba boqol labaatan iyo sideed ruux oo aan weli tirakoobkooda lasoo gudbinin kumanaan ruux ayaa laga daadguriyey guryahooda saraakiil ayaa ku warramay in dabka ka kacay californiya uu yahay kii ugu waxyeelada badnaa ee u geysta duurka californiya taariikhda iyo dabkii saddexaad ee ugu dhimashada badnaa taariikhda
qarax xooggan oo diryankiisa meelo fog laga maqlay ayaa maanta ka dhacay magaalada kabul ee caasimadda u ah waddanka afghanistan qaraxan oo goor dhoweyd dhacay aawadii weli lama hayo waxa dhaliyey iyo khasaaraha uu geystay iyo cidda lala bartilmaameedsaday toona wakaaladda wararka ee f p ayaa sheegtay in qaraxu uu ka dhacay afaafta hore dugsi sare ku yaala bartamaha magaaladaasi kaabul ma jirto cid durbadiiba sheegatay hase yeeshee waxaa dalkaasi weeraro foolka foola iyo qaraxyaba ka fuliya ururada taalibaan iyo isis
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a markan aynu gudagalno qodobada aan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta dhakhaatiir daayare oo ka baxay jaamacadaha magaalada muqdisho qaarkeed ayaa magaalada ka hirgeliyey kayd bank dhiig kaasi oo xilligan baahi weyn ay u qabaan xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dhiiggu waa mid ka mid a deeqaha ugu qaalisana biniaadamku bixiyo soomaaliya waxaa saameey burburkii waddanka ka dhacay xilligan kama jiraan bangi dhiig oo si sahlan u caawin karaya qofka u dhimanaya dhibca dhiiga dhallinyaro dhakhaatiir ah oo ka soo qalin jebisan jaamacadaha ayaa muqdisho ka hirgeliya xarun si bilaasha dhiigooda dadku ay ugu deeqaan waxayna sameeyeen kayd dhiig haddaba maxaa ku dhaliyay dhallinyaradan inay qaataan go-aankan waxaan su-aashaas aan weydiiyey doctor axmed cabdulqaadir guddoomiyaha xarunta dhiigga ee balaadir balaad sarfis ujeeddada waxay ku timid waxaan ka soo shaqaynay ama aan baraatig u joognay isbitaallada ku yaalla magaalada muqdisho oo runtii aan ka soo aragnay baahi jirta markaas oo adeega dhiigga ah markaan isku imaanay tashanay dhakhaatiirteenna u fadhiisanay arrinka blad banki waayo uu waddankeen u yeelan waayey blad banki waxaan isku taxluujinay inaan soo nooleyno adeegii keedka dhiigga ee soomaaliya saasaan ugu kaliftay inaan isku imaano aan arrinkan ka dhabayno deeqbixiyaasha dhiiggu waa dhallinyaro waxay yimaadaan xarunta iyagoo ku deeqaya dhiigooda haddaba sidee xogta ku gaartaa dhiigga halkan dadka waxay ku yimaadaan sifooyin badan waxay ku yimaadaan waxa ugu horeeyo barteena social media aan ku leenahay facebooka oo ay ka soo arkaan adeega markaas ama aan ka wadno bulshada u hayno dalabkii markay soo dalbadaan ay noo imaadaan halkaan imaadaan dhiigay shubaan sidoo kaleetana ee, markay baahi isbitaal jirto waxaa uu jooga meesha waa shacab shacabka markaas wuxuu arkayaa ee, in loo baahan yahay nooc dhiig ah wuxuu sameynayaa marka shacabka ah wuxuu leeyahay waxaa jiro banaadir blood service oo adeegan keedka dhiiga ah ayagii ah idinka caawinayo ee, keedka dhiiga markaasay beeshkeena soo booqdaan nambarkeena ku qoran halkaasay naga soo koolgareeyaan laakiin waxaan ku hoolanaa insha allah inaan samayn doonno nambarka gaaban oo ay nagala soo xiriiri karaan dhammaan bulshada insha allah qarakhii soobe afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii hore wuxuu kor u qaaday wacyiga dadka xilligaasoo dadku ay ku deeqeen dhiig badan
dhalinyarada waktigii hore ee inta ka horeeyey afar iyo tobankii ee, oktoobar qaraxii waxay ka horeeyey dhibaato badanaan ku qabnay ee, bulshada markii dhalinyarada loola hadlaayo adeega dhiig ama barnaamijkan oo inuu dhiig mutabac noqdo waa lagu dhib qabay ee, musiibadii qaranka kadib markay dhacday ee, waxaa soomaalida dhan wada fahmeen inay muhiim tahay in dhiig la deeqo oo qof lagu badbaadinayo xaruntan waxay dhiigga u qaybisaa isbitaalada ku yaala muqdisho oo ay iswadaarsadaan baahiyaha jira sida uu sharaxayo guddoomiyaha xarunta doctor axmed Ee, waxaa jira ee, contents aan la sameynay xiriir isbitaalada ah oo aan tagnay agaasimayaasha isbitaalada madaxda shaybaarka oo aan u sheegnay barnaamijka aan u sharaxnay inuu mutabacnimo u yahay oo aysan ahayn ee, hay-ad ama samafal maxaa lahay ama dad oo oo lacag doon aysan ahayn oo ay tahay inay arrinkan samafal dhalinyaro aqoon-yahano oo waddanka wax ku barta ay wadaan ee, lambar ay nagala soo xiriiraan oo nambaradeen qaaska ah aan siinay markayna soo wacaan annagana keedkaan fiirinaa markuu dhiigga dul noo yaalo waan ka saarnaa xarunta u geynaa ayadoo wax lacagha laga qaadin qofkaas wuxuu ku helayaa si bilaash ah mustaf cali waa dhiig bixiye oo nuuca dhiiggiisa oo balaas isagoo xilligaasi ku deeqa dhiig ayaa weydiiyey waxa ku dhaliyey waxay u dhalatay een, dhiig inaan yani aan bixiyo waxay muhiim u tahay haddaan u fiiriyo saddex meel yani waxa maanta igu dhaliyay waxay ahayd ilaa iyo saddex shay midda koowaad man axyaaha fakaanama axya naasa jamiica oo ah yani in haddii qof aad nooleyso dhiiggaaga qof yani u baahan maadaama waddanka aad eh, og tahay in uu maaragta xa- marxalad ku jiro oo iyada dhan raasha oo emergency ah markaan bixinayo haddaan dhiig bixiyo waxay gelaysaa man axyaaha fakaanama axya naasa jamiica oo ah yani haddii qof aad ku nooleyso Een, waxay ka mid tahay adagoo yani waxay la mid tahay adoo dunidoo dhan maaragta dadka jo- joogaan nooleysa yani ajirkaas ajir allah subxana wa tacaala maaragta qofka kow oo ka helaayo isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayaa si joogta ugu baahda helidda dhiig qaarkoodna xilli ay adag tahay in eheladu ay soo gaaraan xarumaha caafimaad ayay dhiig u baahdaan bukaanada mid ka mid a dhacdooyinkaas waxay ku dhacday bukaan jiifa isbitaalka yardameeli ee muqdisho doctor cabdirashiid sheekh yuusuf guuleed waa madaxa caafimaadka isbitaalka yardameeli v o aada ayuu u sharaxay mid ka mid a dhacdooyinkaasi aad u badan yihiin waxaan xasuustaa gabar lix iyo labaatan sano jir ah oo isbitaalkan u timid in ay ku dhasho Ee, fooshii yani maarata intii ku jirtay dhiigbax fara badan oo ku yimid ee, oo uu ku dhacay ee, uterine rapture ama minkii uu qarxay oo dhiigbax aada u fara badan oo ku yimid waktigaas nolosheeda waxaa lagu badbaadi karay qaliin deg deg ah iyo dhiig ku shubid marka ee, reerkeedii iyo ehelkeedii waa kooda iyo labada habeenimo inta udhexaysa in dad la raadiyo lagama gaari karin waxaan wacanay eh, banaadir blood eh, service waxay degdeg noogu keeneen dhiiggeeda oo ahaa b eh, positive ay degdeg noogu keeneen Eh, sidaasaa waxaa ku suurta gashay in nolosheedii la badbaadiyo waxaa kaloo jiray ilmo yar oo isaguna dhicis ah oo halkan ku dhashay oo dhiig la-aanna ay yani kusoo baxday oo isagana degdeg ugu baahnaa eh, in ricaaya gaara loo sameeyo dhiig degdegna lagu shubo eh, hooyadiisna yani maaragtay ay ka baxday markaas isbitaalka reerkoodii in la waco oo dhiig lagu shubana waqti ay qaadanaysay xaaladaha caafimaad darro iyo daruufaha amni ee ka jira magaalada ayaa ka dhigan in xarumaha caafimaad ay u baahan yihiin helidda dhiig deg deg ah si loola tacaalo bukaanada mararka qaar ay soo wajahdo daruufaha deg dega ah mana jira keed bangi oo weyn oo ka jira magaalada marka laga reebo dadaalada ay wadaan dhallinyaro dhiig ayaw ku deeqa kuwaasoo la tacaalaya buuxinta booskaas bannaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaasi aad nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkuna waa kii dhallinyarada ah ee maanta dhakhaatiir ka howlgasha magaalada boorama ayaa dhowaan qalliino dhinaca indhaha ah oo weliba lacag la'aana ka fuliyey tuulooyin ku yaala gobolka owdal waryaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrintan ka waraystay doctor cabdi cilmi obsiya madaxa qaybta indhaha ee isbitaalka boorama waxaan soo maray dhammaan tuulooyinka gobolka oo dhan waxaan ka bilownay qulinjeed boon xariirad garbadadar fadhixun saylac mid walba waxaanu ka samaynaynay moogtay wixii dadka baahidooda ah maadaama dadku anay inta badan wada iman jirin gobolka anay wada iman karin hawshaas oo hayn noqotay inaan u fududayno maadaama codsi badan iga yimiday moogtay dadka gobolladaasi oo aanay dhakhaatiirtu aanay inta badan bannaankaba u bixinta laakiin ay lagu soo wada ururin booramun xarunta ay noqotay meelaha degmooyinka laga yaaba in dhakhaatiir nursing ay joogaan kalkaaliyaal joogaan ay soo gudbiyaan dhibaatooyin badan baa infacti aan dareemayay moogta inay ruhahaas jiraan waxaan maxaayaday markaas saasaan u sameeyey inaan soo maro tuulooyinkaasi si ay uga faa'iidaystaan bal wakhtigaasi gaaban aan joogo mid walbada ugu yaraan toddoba maalmood baan joogaynay wax kharajoo hay-adihi naga bixiyeen ama dowladdu naga bixisamay jirin waxaanugu isku xilqaamay unbay ahayd haddaba shaqada uu qabanayay doctor cabdi cilmi obsiye ee dhinaca daaweynta iyo iskugu jiray qalliinka ee uu ka qabanayay deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ee gobolka awdal siday ahaayeen isagoo mar kale sharaxaad ka bixinaya wuxuu yidhi dictoorku shaqadaan qabanaya waxa weeyaan boqolkiiba siddeetan wuxuu ahaa furi buu ahaa qofku waxaan ka qaadanaya twenty percentage ka hadhay way xisaabin kartaa ayaa maxaayaday ayaa laga qaadayay oo intaas maxaayaday kharashka dawadii iyo shidaalka baabuurka ah iyo shaqaalaha ay la shaqaynaya unbay ahayd markaa dad badan baa aad uga faa'idaystay ugu yaraan tuulo yalba tuulo kasta waxaanu ka samaynay waxaan ka hellay ilaa labaatan qof ilaa shan iyo labaatan qof qaar baan af shan iyo af soddon qof ka hellay way u kala badnaayeen tuulooyinku marka aad bay maxaaday u codsanayeen mogta in mar walba ku laabto insha allah anu waqti dambe aan faraaqo noqdana waan ku noqon doonaa waanan u soo adeegi doonaa dadku aad bay ugu baahan yihiin dhakhaatiirtina gobolka ay ku soo wada urureen waxaan ku talin lahaa dhakhaatiirta kalena moogta inay saasoo kala yeelaan oo ay ka soo faaidaystaan dadka soo faaideeyaan ay waxu soo qabtaan oo dadkoogii weeyaan oo cadilaan weeyaan caasimada lama iman karo tuulooyinka ugu dhowd waxay jiraan qulinjeeda bon waxaa jiraan soddon ilaa afartan kilomitr ayaa noo jirta ayaa noo jiraan marka qaar baa jira boqol kilomitr jira baa jira moogta siddeetan ilaa boqol kilomitr ilaa laba boqol kilomitr baan ayaan tagnay oo saylaca oo ugu shishayso ayaan tagnay dadkiina saasay wada baahan yihiin waxaan ku boorin lahaa dhakhaatiirtu inay hawshaas ka qayb galaan dowladduna moogtahay inay ka qayb gasho si ay moogtahay dhakhaatiirtu diyaar bay yihiin hadday transboort hadday ku caawiso iyo qalab yar hadday ku caawiso mid walba bilgu soo joogi karaa ama shantan maalmood la soo joogi karaa laakiin waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay nidaam loo baahan yahay moogtahay inuu nidaam la sameeyo ku talagala dictore yaa kugu wehelinayey socdaalka aad ku maraysay deegaanada tuulooyinka ma keligaabay ahayd mise koox dhakhaatiira kugu jirto kalkaaliyayaashaada ayaad ku marayseen deegaanadaasi tuulooyinka iyo miyiga ee mid walba aad sheegtay in aad toddoba maalmood aad joogayseen waxaa igu wehelinayay shaqaalahayga kalkaaliyaashayga ayaa igu wehelinayay ilaa laba saddex kalkaaliyaasha caafimaadka ayaan kaxaysanaynay qalabkii waan qaadanaynay dawadii waan qaadanaynay qalabkii oo alaabta lagu karkarinayay waanu qaadanaynay waayo meeshii maanta qalin lagu samaynayo moogta waa in la helo moogtay meel moogtay korontale waa in la helo weeyaan qalabkiina waa in la nadiifiyo moogtay wax diyaarahoo moogtay lagu qalin lagu samayn karo waa in dadkii loo helo weeyaan waxaasoo dhan waan ka taxadiraynay waxaasoo dhan waanu qaadanay shaqaalihina moogtay aad baan ugu mahad celinayaa raacay ee la soo shaqeeyey iyo maamulkii ilaa ilaa ila soo ila abaabulayba aad baan mahad celinayaa maamulka degmooyinka aan soo sheegay oo dhanba doctor cabdi cilmi obsiye way badan yihiin xanuunada ku dhaca indhaha marka dadka reer miyiga mase tuulooyinka jooga ee aad baaritaanka iyo daaweynta aad u samaynayseen xanuunada ay ka cabanayeen ee dhinaca indhaha kuwe ka mid ahaa
xanuunada ay ka cabanayeen waxaa ka mid ahaa xanuunadan caadiga moogtahay dadkan ku dhacaan xanuunadan maxaa layidhahdo xasaasiyadda alerjigada iyo xanuunka kale moogtahay daafka la yidhaahdo ama bakoorada la yidhaahdo waa xanuunada ku dhaco inta badan waxaa kaloo ku dhaca moogta dhaawacyada ay u badnaayeen carruurta moogtahay ciyaaraya kubadda ku ciyaaraya ama geedaha fuulaya ama shimbirlaayaha ku ciyaaraya kuwaasina dhibaato weyn bay ayaa ka jiray carruur badan oo dhaawacaas ku dhacay baanu ku daweynay kuwo badanoo moogtahay baadiye oo moogtahay xoolaha jiray baanu yaa laga daweynayay oo geedaha hoos maraya moogtay indhihii qodax- qodaxdii ku dhacday maasaxarba ku dhacay kuwaasina waa kuwaan adeegana bay ka mid ahaayeen waxaa kaloo ka mid ahaa cudurkan kale isagun daadu keeno ama dhaawacu keeno oo caadka loo yaqaano traumatic tract ama hadduu caadku keeno dhaawac ku dhaco ama da'da inta badan keentaba dee waxa weeyaan kuwa lagu indhabeelo weeyaan iyo cudurada kale biyuhu ay ka fur- ku furtaan eh, indhaha kaasina dadku inta badan ma oga laakiin ismoogaan bay indho indhabeelaan taasina waanu ka daweynaynay biyahan laga soo daynayay qofku suu aragti u yeelo u yeesho taasina waan ka ade- waan waan- waan ka caawinaynay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha nooga soo warama magaalada borama haashim sheekh cumar good waxa uu wareysanayey doctor cabdi cilmi obsiya madaxa qaybta indhaha ee isbitaalka magaaladaasi borama halkaad kala socoteenna waa v o a markaana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan haybtayda waxaa ku luqeynaya cabdilcasiis iskalaaji
anoo hodanay ku heli kara habboonay anoo ku hanan kara hinduumaanigow hawoon karaa anoo hodanay ku heli kara habboonay anoo ku hanan kara hinduumaanigow hawoon karaa gayaan hida raacay hooyaday hibaqanigoo ku hiran kara hanti kara hooda iyo farax helena sarqaansan kama helo hiwood kuman dorsan kara hibo gayaan hida raacay hooyaday hibaqanigoo ku hiran kara hanti kara hooda iyo farax helena sarqaansan kama helo hiwood kuman dorsan kara hibo qalbiga halacsada hirbeenaad wuxuu u helaa hungada dhaxal hilbaha ixigaa hugweeye haybtayda ma siista hayb kale qalbiga halacsada hirbeenaad wuxuu u helaa hungada dhaxal hilbaha ixigaa hugweeye haybtayda ma siista hayb kale hankay koriyaan hablahayagu harweeya qaabow hablahayagu hirdogliyo waa haraad tiraa waxay huwayiin hidiya dhaqan oodaluhu waa ninkii helaa hankay koriyaan hablahayagu harweeya qaabow hablahayagu hirdogliyo waa haraad tiraa waxay huwayiin hidiya dhaqan oodaluhu waa ninkii helaa dhabtii hodman baa hilow lehe intaan halaqyada lahoy galoogo hurdaba maaniga kulada halees dhabtii hodman baa hilow lehe intaan halaqyada lahoy galoogo hurdaba maaniga kulada halees haweenyaanoo hirwiya saar la jebin kara hella dhaantale hibhab uma qaado hellari anigu kuma haysta hab xiran habeen dhaxa aana soo hoyan haweenyaanoo hirwiya saar la jebin kara hella dhantale hibhab uma qaado hellari anigu kuma haysta hab xiran habeen dhaxa aana soo hoyan haldhaada leh muuqa heegada hanka yaaba ninkii haysta waa hodan tabtii halganiyo hindiya ubax ninkii huwadaay gulhanay haldhaadale muuqa heegada ankaaba ninkii haysta waa hodan tabtii halganiyo hindiya ubax ninkii huwadaay gulhanay hankay koriyaan hablahayagu harweeya qaabo hablahayagu hirdogliyo waa haraad jiraa waxay huwayiin hidiya dhaqan oo daaluhu waa ninkii helaa hankay koriyaan hablahayagu harweeya qaabo hablahayagu hirdogliyo waa haraad jiraa waxay huwayiin hidiya dhaqan oo daaluhu waa ninkii hodaaluhu waa ninkii hela heestaasi waa haybtayda waxaa ku luqaynaya cabdulcasiis cali iskalaaji halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaray jamaal axmed ismaan
mahadsanid jacfar kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa shalay dhacay kulmo xiiso badan oo horyaalada yurub qaarkeeda dalka ingiriiska oo kale kulanka derbiga ee labada manchester ayaa ka dhacay gegada itihaad stadium ee naadiga manchester city ay ku ciyaarto waxaana naadiga manchester city ay guul muhiima ka gaartay naadiga manchester united oo ay kaga adkaatay saddex gool iyo gool naadiga manchester city ayaa daqiiqadii labiyo tobanaad gool waxaa u dhaliyay ciyaaryahan david silva waxaa laba gooli waxba ka dhigay daqiiqadii afartan sideedaad sergio guero balse rigooro ay heleen markii la soo geliyay ciyaaryahanka lukaku ayaa islamar ahaantaasina taabashadii ugu horreysay kubadda uu taabtaba ay ahayd rigooradaasi mid lagu galay waxaa goolwadaha daba dhaafiyey ciyaaryahan antony marshall oo naadiga manchester united weerarka uga dhela kana dhiga ciyaarta laba gooli gool balse waxaa gool wadna goys ah ka dheliya naadiga manchester united daqiiqadii siddeetan iyo lixaad ciyaaryahan ika gondwan oo markaasi ciyaarta ka dhigay saddex gooli gool tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united jose mrinho ayaa sheegay in kulankaasi uu muhiim ahaa guusha naadiga city ay gaartayna uu ahaa mid ka yimid u diyaargarow fiican oo ay u galeen islamar ahaantaasina wuxuu ku tilmaamay laba kulan oo saaxiibtinimo oo toddobaadkeenu ka soo gudin naadiga manchester city ay dheeshay ay sababteeda lahayd buu yidhi in ay naadigaasi markaa ka guulaysato naadiga united labadaasi kulan oo ula jeeday kulan ay naadiga southampton iyo naadiga shakhtar duneeska la dheeshay naadiga kubadda cagta ee manchester city markaas oo laba iyo toban gool oo naadiga kubadda cagta manchester city ay dhalisay hal gool keliyana laga dhaliyey kulmadaasi oo aysan saaxiibtinimo ahayn balse sida murin uu leeyahay iska ahaa kuwo markaa naadiga manchester city ay ugu diyaargarowday kulankaasi sidoo kale liverpool ayaa guul muhiima iyadana ka gaartay naadiga fulham laba gool iyo waxba ay kaga adkaatay chelsea iyo everton ayaa gool la-aan ku kala tagay arsenal ayaa ku sigatay in laga adkaado waxaana gooli gool bareeja la gashay naadiga wolverhampton wonders manchester city ayaa horyaalka hogaaminaysa labiiyo soddon dhibcood ayay leedahay liverpool ayaa soddon dhibco iska leh chelsea waxay leedahay siddeed iyo labaatan dhibcood tottenham hosburn waxay leedahay toddoba iyo labaatan dhibcood kulamada kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ah horyaalka dalkaasi ee talyaaniga ayaa naadiyada kubadda cagta ee milan yuventus dhelay kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayay naadiga yuventus ayaa guusha ay sii wadatay waayahanba meesheeda ka sii wadataa waxaana ay laba gooli waxba kaga adkatay naadiga milan ciyaaryahanada mario manzukij iyo christian ronaldo ayaa laba gool u dheliyay naadiga kubadda cagta ee yuventus waxaa goolka waxaa markaasi naadiga kubadda cagta yuventus weeryaankoodii hore gonzale guain oo hadda qaab amahaan milan ugu dheelaa isagana la siiyey calaamadda rosaha daqadii siddeetan iyo saddexaad inkastoo kulamadaasi kulankaasi natiijooyinkaasi iyo go-aanada garsooraha u qaadanaya qaarkood ay dadka qaar ku tilmaameen inaysan cadaalad ku salaysnayn waxaase lazia iyadoo ay la dhiishay naadiga saswala ay ku kala tageen gooli gool udinese iyo imbolina laba gooli gool naadiga kubadda cagta imboli ayaa ku wadroonatay rome waxay afar gooli gool dirtay naadiga zamdoria kievo verona ayaa la dheeshay naadiga bolonya laba iyo laba iyo kula tagan ha yeeshee inter ayaa goolal afar ah dusha loo saariyey lagana adkaaday kadib markii atlana ay marti u noqotay gool keliya ayay naadiga inter dhalisay horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee yuventus oo iska leh afar dhibcood napoli dhibcood iska leedahay inter dhibcood iska leedahay laziana dhibcood iska leedahay dhinacii dalka sbain ciyaaryahanka lionel messi ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiisa barcelona ha yeeshee natiijo uu ku farxay kulamo uusan soo laabanin waxaana naadiga barcelona shal looga wadronaaday saddex gool iyo afar gool oo naadiga real batis ay guushaasi afarta gool ah ay markaasi ka gaartay naadiga barcelona waana guushii muddo ku dhowaad labaatan sanaha naadiga real batis ay barcelona ka gaarto gegada camnu stadium ay ku wada dheeleen ciyaaryahan messi oo garabka ka jabay dhowaantan ayaa dib ugu soo laabtay garoomada wuxuuna dheliyey laba gool labadaasi gool uu dheliyay naadigiisa se maysan noqonin mid ka badbaadisa guuldarada naadiga kubadda cagta real betis ay gaadhsiiseen naadiga barcelona waxaa sidoo kale naadiga real madrid iyadana guul muhiima ka gartay naadiga saltavigo afar gool laba gool ayay kaga wadroonatay naadiga deportivo alaves iyo weska oo dheelan laba gool iyo gool naadiga deportivo alaves ayaa ka wadroonatay horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee barcelona oo afar labaatan dhibcood iska leh sevilla saddex labaatan dhibcood iska leedahay atletico madrid saddex labaatan iska leedahay deportivo alavesna waxay leedahay saddex labaatan dhibcood xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan aad buu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa v o a markaana dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanadda ah idil cadow aadan
adigu xaabadaad shidayso ifaalemiyad adoonku xaydhamitayda adoon eeyadii xambaar oo adigu xaabadaad shidayso ifaalemiyadu mooday adoon xujo aadan doodin adoon xukun iba dul saarin iskaagi miyuu gadooday kitaabkii miyaad ka xaadhay
heesaase idil cadow waxay gunaanadu hayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta jacfar kuka iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay dhegeystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo